intanu haya laga yaa laga xayiraya oo laga joojinaya deetna xoolaha waa la xaraashaya dabeetana dadkii daynta ku lahaa ayaa loo oofinaya xoolahoodii oo la siinaya marka taasi waa maslaxatun xajru limaslaxati اlgayr waa kalxajri cala lmuflisi limaslaxati اlghuramaa taas waa mid waa nooc nooca labaad waa xajrun limaslaxati الnafsi qofkan laftiisa maslaxad uu leeyahay baa xoolihiisa loo xayaraya maaha cid kale xoolaha loo xayaraya oo dayn dadkii daynta ku lahaay oo kale maaha waa naftiisiiba xoolaha loo xayaraya maslaxad naftiisa ku jirta ama ku sugan baa xoolahii loo xayaraya waxa weeyaan kalxajri cala asagiir wاsafiih wاlmajnuun waa kii safiiha ahaa ilmihii yaraa dee xoolihii waa laga xayiriyo waa loo diidi doona inuu ku tasarufo xoolihii waxna uu ku iibiyo waxna uu kusoo iibsado waa laga haynaya ilaa intuu qaan gaadhayo welibana markuu qaangaadhana la imtixaamayo oo inuu qofkii xoolaha hayn karayo inuu noqdo inuu noqon kari waayo xataa idaa balagu nikax fain aanastum minhu rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum hadda ka dareentiin markaa qof dee wax qabsan karaya inuu yahay kii safiihayo maangaabka ahayo xoolihii daadaadinaya iyo kii majnuunka ahayo waalnaa intaaba xoolihii waa loo diidaya inay ku tasarufaan si inay xoolahoodii ayna u dayicin ayna xoolihiina markaas inuu fasahaado marka mancinta qofkii xoolihii laga xajirinayo ee loo diidayo inuu ku tasarufo waa labadaasu maslaxat اlgayr iyo maslaxat annafs in naftiisa loo loo maslaxad awgeed ku jirta in loo loo xayiro iyo cid kale in marka waxa weeyaan maslaxa ay leeyihiin in loo xayiro marka xadiidkan wuxuu tilmaamayaa qofkii isagu kacay haddana maslaxat lgayrkaasi qofkii isagu kacay dadka daynta kulihii waxay noqonayaan laba qaybood nin xoolihii uu ninkan uu soo daynsiiyey agtiisii ka helaa xoolihii oo aan isbedelin man adraka maalahu bicaynihi waxay calmun shadeyn in xoolahaas ayna isbedelin maalan beriis ama raashin baad usoo rartay raashinku sidoodii ah oo aan la furfurin oo sidoodii ah baad u timi bicaynihi marka qofkaasi dadkii kale daynta ku lahaa waa isagoo uga xaq mudan raashinkan wuu qaadan doona isagu waa xoolihii waa sidoodii weyaan lakin haddii raashinka isbedeleen maala wuu xidhxidhayba wuu kiilooyeeyey ama haafaaf buu ka dhigay yani saas buu u kala hagaajiyey marka iminka u isbedeshay tagayur baa ku yimid wuxuu la mid noqonaya dadkii daynta ku lahaa taas waa waa qof yani qofka maalkiisii qof kacay ugu yimaado isagoo qofkii haya maalkii laakiin maalkii sidiisii ugu yimaada isaga ayaa le dadkii kale daynta ku lahaa isaga ka horeynayo ka mudan haddii laakiin uu noqdo markaa waxa weeyaan ama wuxuu iibiyeyba ama uu ka waayo wuxuu la mid noqonayaa wuxuu noqonayaa un qof dayn kulunbuu noqonaya oo dadkaa daynta ku leh unbuu la mid noqonaya kanna waxaa la samaynaya in xoolihii laga xayiro xoolihii imka gacanta uu ku hayo in laga xayiro dabeetana la xaraasho wixii aan ahayn daruuriyaadka wixii aan daruuri aan ahayn waxyaabaha daruuriyaadka laga xaraashi maayo maalan guri hal guri buu haystaa gurigaasu keliyu galaa hadda guriga laga saara cadadu iyo banaanka iyo roobka ku helaya laga saari maayo guriga waa ku jiray lakin xoolihiisa kale oo dhan waa la qaaday waa la xaraashi doona marka imika looma eego qofka maxaa daruuriy maxaan daruuri ahaynba looma eege gurigiisii iyo dukaankiisii iyo raashinkiisii wuxuu haysta o dhan ba waa laga waa laga waa laga maarata xaraasha sidaa maaha waxaa la xaraashaya un wixii aan daruuriyaadka qofkii bini aadiga aan ahayn wixii daruuriya qofku u dhimanayo ama aada ku ugu baahan yahay oo kale ee xaajadiisa laga xaraashi maayo عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم نبي لha waxa uu xukumay bالشhفcaةi shufcadii في kuli maalin maal kasta maalkaasoo lam يqsم aan la qaybinin فإidaa وaqacat الxuduudu xuduudu markay dhacdo وصurifat الطرqu طرqdiina la kala leexiyo falaa shufcata wax wadaag la yidhahdaa ma jiro jacala waxa uu yeelay وفي lفظi qadى النabiyu صلى الله عليه وسلم nabiga ilaah waxa uu xukumay bishufcati shufcada ayuu xukumay fii kulli maalin maal dhammaantii maalkaasu lam yuqsam aan la qaybinin faidaa waqacat alxuduudu xuduudu markay dhacdo wasurifat iطuruq dariiqina in la kala leexiyo falaa shufcata wax wadaag la yidhaahdaa ma jirto fadaa waqacat alxuduud yani marka la qabsay kadib dee waa la kala soocanaya wixii wax kala soocan buu noqonaya shufcadu waxa weeyaan laba qof waxaa la yidhaahdaa laba qof baa shay wada leh laba qof baa shay wada leh marka shayga ay wada leeyihiin waxa weya waa shay aan qaybsamayn hadduu shayga wa qaybsamayn waa la qaybsanaya shayga hadduu shay qaybsamay oo kale waa waa la qaybsanaya shayga markaa la wada leeyahay ayaa labada qof mid ka midii uu shaygii uu lahaabuu iibi qaybtiisii buu iibinaya cid kaluu ka iibinaya ninkii hore ee sa waxa weya ninkan iibiyey ay wada lahaayeen xaq wuxuu u leeyahay inuu ninkaa laga iibiyey uu ka soo ceshado marka xoolihii wala fahmaan melanaya soo maha shufcadu waa taas maalan wuxuu samaynayaa aqal bay wada lahaayeen ama qol bay wada lahaayeen qolkiiba mid labada nin mid ka midaba qaybtiisii iibiyey marka nin buu k nin kaluu ka iibiyey ninkan iibiyey ninkii ay meesha wada lahaayeen ninkan dambe ee laga iibiyey intuu xoolihii u celiyo ayuu isagu wada qaadanaya shayga shufcadu markaa taas marka waa haabit saa waa yeeli karaa qofkii laakiin hadduu shaygu shay qaybsamaya yahay waa la kala qaybsan doonaa dariiqadiina dariiqid markay kala leexsamaan kana dariiqu yeesho kana dariiqu yeesho wixiina la kala sooci karo wax la kala sooci noqon karo wax la kala qaybsan karana uu noqdo falaa shubxad xilligaas wax wadaaga ma jiro oo inta wixii la kala qaybsado mu ninkana qaybtiisa iibin doonaa marka kana qaybtiisa hadduu doona ama haysan doona ama iibin doonaa isaguna yani walba xaq marka u yeelanaya shubcadu waata noocaas oo kalea weeyaan marka shubcadayna sugan tahay buu xadiidku nuqsinaya dhirtiina saasoo kale da waa la wadaagi karaa dhirtii baa ka mid a balodhadii iyo dhulkii baa ka mid a waxyaabaha had iyo jeer dararkii dhibaatada ka imanayso sideedabana wadaagu dhib buu leeyahy shirkadu markaa waxaa qofkan loo leeyahy waa shaygii intaad lacagta bixisad ninkan kala soo wareeg waxaa loo leeyahay caynkaasi si markaa dafcan lidarar asharika wadaaga dhibaatada ka imanaysa si meesha laga saaro can cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma qaala qad asaaba cumaru ardan cumar wuxuu helay dhul bikhaybara khaybar buu ka helay faata nabiya sala allahu alayhi wasalam nabiga ilaahay uu yimid yastamiruhu fiiha isagoo ka amar dalbay wuxuu ka yeeli lahaa dhulkaasi qad asaaba cumaru cumar waxau helay arda dhul ayuu helay bikhaybara khaybar ayuu ka helay oo markaa nimankii gaalada ahaa yuhuuddaha baa laga furtay faata nabiya sala allahu alayh wasalam nabiga ilaahay buu yimid yastamiruhu fiihaa isagoo beertaasi ama dhulkaasi kala tashanaya rasuulka calayhi salam siduu ka yeeli lahaa faqaala yaa rasuul allah wuxuu rasuulki ilaahayow inii asabtu ardan dhul ayaan helay bikhaybara khaybar baan dhul ka helay dhulkaasi dhulba khaybar ku yaalla ku suga halkaa markaa ku yaalla baan helay oo markaa aan haniimadii dee qaybtiisa u helay lam usib lama siinin maalan maal qadun weli huwa anfasu cindii minhu shayga dhulkaasi iga qaalisan beertaasi beer shayga maal iga qaalisan weliga ma arkin buuli lam usib laima asiibsiinin oo laima siinin maalan maal laima siinin qadun weli huwa anfasu cindii minhu kaa iga qaalisan maalkaa maal ka qaalisan weli laima siinin famaa ta'murunii bihi maxaad iga maxaad ifaraysa maalkaa inaan ka yeelo maxaad ifari haddaba maalka ugu qaalisanaa hayo mala socota waad haysan leeda adugu umaad bixiseen waa ka ugu qaalisan qaalinta ugu qaalisan aad haysati ama awrkaad ugu jeceshahay waad bixinaysaa waad bixinaysa waad haysanaysaa si wuxuu le kii ugu jeclaa aan ugu jeclaa wey maxaan yeelaa yani wuxuu doonay marka inuu sadaqo u bixiyo faqaala in shi'ta haddaad doontid xabasta aslaha asalkeedaada xabisi doonta beertaas watasadaqta bihaa wixii ka soo baxayana waad sadaqadaysan xabasta aslahaa asalkeedaada xabisi watasadaqta biha waana sadaqadaysan qaala fatasadaqa biha waa sadaqadaystay cumar غayra laakini anahu laa yubaacu asluhaa asalkeeda la iibin maayo walaa yuhabu la hibeyn maayo walaa yuurasu la dhaxli maayo oo waqfiga weeyaan waqfiga lamana iibiyo lamana dhaxlo lamana hibeeyo qaala fatasadaqa cumaru fi lfuqaraa'i cumar wuxuu ku sadaqaystay fuqaradii wafi qurbaa qaraabadii wafi riqaabi markaa addoomihii wafii sabiili illahi kuwii marka waxa weeyaan fii sabiili illahi u dagaalamayey na markaa waa ku sadaqadaystay wabni sabiil ninkii musaafirka ahaa wadayfi martidii walaa junaaxa calaa man waliyaha qofka tawaliyey ee markaasi beertaa ka shaqaynaya korkiisa mu ahaanin wax dembiyihi an ya'kula minha bilmacruuf si wanaagsan inuga cuno aw yuطcima sadiiqan ama saaxiib wuxuu ka siiyo gayra mutamawilin fiihi isagoo aan maal uu ku tasarufo aan ka yeelanaynin maal uu ku tasarufo isagoo aan ka dhiganin oo fi lafdin غayra mutaasilin mutaasilku waxa weeyaan mutakidin asl almaali maalka asalkiisa isagoo aan samaysanaynin oo maalka asal aan ka dhiganaynin inuu isna wax ka cuno saaxiibkiisa kalena waxuu ka siiya soo booqday ama qofkii martihaan ugu yimid waxa weeyaan wax dhibaataa maaha calaa man weliyahaana waa qofkii ka shaqaynaya weeyaan qofkii beertan maalan ka shaqaynayo sheega waqfigaa loo dhiibay ee mas-uuliyaddeeda hayay hadduu qof u yimaado inuu markaa qofkii u yimid wax ka siiyo maalan wax yaroo uu kusoo dhaweynayo ama isaga laftiisuba inuu isticmaalo masaariiftiisa kala soo baxa halkaas beertii buu ilaalinayaa uu ka shaqaynaya wixii kasoo baxana masaakiintii buu siinaya fuqaradii buu siinaya dadkii loo waqfiyey buu siinaya isaguna masaariiftiisii buu ka cunaya marka marka wax dhibaataa ma laha inuu masaariiftiisa uu ka qaato saas tilmaamaya xadiiska قال فتصدق عمر في الفقراء فقراء ay ku sadaqaysay في القرباء qaraabadi في الرقاب adoomihi في سبيل الله kuwi jidka ilahay u duulayay وبن السبيل ninkii مسافirka ahaa وضيف martidii ولا جuناaحa عalى man waliyaha qofka tawaliyey ee gacanta ku hayna dambi muu ahanin korkiisa an yaأkula minha بالmacruufi si wanaagsan inuu uga cuno aw yuطcima صديقا ama saaxiib uu ka quudiyo غayra mutamawilin fiihi isagoo aan maal ka dhiganaynin yani maal isagu iska leeyahay aan ka dhiganaynin waa fi lafdi hayra mutaahirin isagoo aan ka yeelaynin ayra ay mutakidin asla almaali maalka asalkiisii ururintiisa isagoo aan ka dhiganaynin de asal aan ka dhiganaynin xadiisku waxa uu sheegaya waqfiga in shaygii la waqfiyo marka cumar radia allahu canhu waxa uu bixinayaa shayga agtiisa ugu qaalisnaa lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun biriga gaari maysan ilaa ad bixiso waxaad ugu jeceshihiin ka rasuulka alayhi salaa slam buu yimid wuxuu leeyahy halkeedan yeela seen seen yeela taasna rasuulkuna waxa uu tilmaamayaa halku dhigi lahaa wuxuu ka dhigay waqfi xabasta aslahaa asalkeeda xabis adoo xabisaysaa lama iibin karo lama hibeen karo lama dhaxlayo waa shay xabisan oo ilaahay dartii loo xabisay wey cid qaadan karta ma jirto marka asalkii waa la xabisay wixii kasoo baxayana waa sadaqadaysanaya marka waa beer waa beer weyn wixii kasoo saloo sadaqaynaya marka qofka dhulkii buu u bixin karaa waqfi shayga waqfka loo bixinayaa waxa uu noqonayaa shay ma caqaar ah yacni waa shay aan la qaadi karaynin oo aan la rarayn sida dhulkii oo kale iyo dhirtii oo kale beerihii oo kale yani waa caqaar kuwaas iyo shay manquul ah oo la qaadi karayaba ashyaada manquulaadkiina waqfi waa geli kartaa oo inta meel laga qaado meel kale la gey karo sida baabuurtii oo kale maalan marka waqfigu fadli fara badanna waa leeyahay waana sadaqatun jaariya qofku markuu dhinto waxyaabaha u soconaya aan cama aan go-aynin waxaa ka mid ah sadaqada jaariyada ah waa shaygaa uu sadaqada u bixiyey hadduu masaajid dhisay iyo hadduu madrasad markaasi u bineeyey iyo hadduu dhul bixiyey waqfi u bixiyey iyo haddii uu berkad intu qoday dadku marka ay ka cabayaan ama xoolahuna ay ka cabayaan waqfuu ka dhigay wahalumajar iyo kuyoga lamidka ah waa sadaqatun jaariyatun shaygaasi intuu jiro ee lagu intifaacayo waxa weeyaan waa ajriga oo soconaya sidoo kale shaygaa waqfiga ah waxa u shardiya inuu noqdo shay lagu intifaacayo shay aan lagu intifaacayn baa waqfi noqonba maayo waxaan lagu intifaacaynin waqfi ma noqdo shayga waqfiga noqonaya waa inuu noqdo shay dadku ay ku intifaacayaan masaaxiiftii qur-aanka ahayd baa ka mid a waxaa ka mid a marka waxa weeyaan de masaajidii baa ka mid a madarasadii qur-aanka lagu dhiganaya baa ka mid a berkadaa iyo ceelkaa la qoday ee biyaha laga cabaya baa ka mid a iyo wahaluma iyo kuyooka lamid waa shay lagu intifaacayo waa inuu noqdaa sida oo kale waa inuu noqdaa shay cayntiisu ay tahay asal yacni waa shay baaqi ah oo aan aan dhammaanaynin shay baaqiga aan dhammaanaynin waa inuu noqdaa hadduu noqdo shay dhammaanaya masalan cuntada la cuno oo kale qofka hadduu gadbad beriisa uu waqfi u bixiyo de way dhammaanaysaa waa la cunaya laakiin shaygu waa inu noqdo shay aan markaa dhammaanayn inuu baaqi waa inuu yahay masaajidkao kale duwirigi waa jiraya dhulkaasna saasoo kale waa inu noqdo shay aan markaa aan baaba' ahayn taasa u shardiya sida oo kale shaygaa waqfiga ah in la dooriyo ama si kale la yidhaahdaa ma banaana ilaa masaalixiisii oo meesha ka baxda mooyaane sida imaam axmed uu sheegayo maslaxadiisii oo meesha ka baxday mooyaane yani in la iibiyo shayga waqfigahaa ma banaan dhulbaa waqfu bixiyay in dhulkaa inta la iibiyo wax kan lagu qabsano doonaa dhulkaa waqfkaas buu ahaanaya dhulkaa waa waqfi masaajidkan ha laga dhisay buu yidhi waqfkaas buu ahaanaya masaajidkaas maa laga dhisay wax kaloo laga dhisayana ma banaana wax kaloo laga dhisay talagalun baa laga dhisayaa waaqif qofkii waqfi shardiga oo dhigay baa la oofinayaa mar hadduuna ahayn shardi khilaafsan sharcigii hadduu sharciga uu khilaafo lama oofinayo lakin hadduu sharciga waafaqsan yahay waa la oofinayaa haddii laakiin maslaxadda ku jirta waxa weeyaan aan lagu maslaxadda xaagsanba inu ku jirin oo nafci aanu ku jirin oo ilaa marka la iibiyo da wax kale oo lagu intifaaci lagu qaban karayo xaaladda noocaasoo kale ah waa la iibin karaa markii manaaficiisu meesha ay ka baxdo ayna suurtagal ahayn lagu intifaaco waxyaaba kale lagu qaban matalan masaajid baa laga dhisay meel banaan oo cidba inay markaa tegaynin haddii marka ama beer baa matalan waxa weeyaan magaaladii baa gaadhay oo dabeetana waxay noqotay inay beertaasiba ay baabaado marka waa la iibin doonaa dabeetna lacagta waa la qaadi doonaa beertii beer lamida la iibin doonaa hadday dhul ay noqto dhulkii inta la iibiya dhulkii dhul ka wanaagsan ama dhulkii dhul lamida oo meel fiican lagu intifaacayo inta la keeno lacagtiisi baa lagu iibin doonaa shaygan waqfiga ahee maanta maslaxadiisii ama manaaficdiisii ee meesha ka baxday ee la iibiyey waa in lagu bedelaa shay isaga oo kala beer waqfi aheyd waa lagu intifaaci kari waaye waa la iibin doonaa lacagtii waxaa la gelin doonaa beer baa la gelin wax kale la gelin maayo iyada oo kale un baa lagu bedeli karaa wax iyada aan ahayn lagu bedeli maayo wahada maja sidaasna waa sida ikhtiyaaru sheikh islaam ibnu taymiya raximah llah wa tilmiidihi ibn lqayim waana qowlka ugu fiican waa imaam imaam axmed waansana sidaas tilmaamo can cumar radi allahu canhu qaala xamaltu calaa farasin fi sabiili illah yani nin baan siiyey xamaltu calaa farasin fii sabiili illah nin baan faras jidka ilaah ugu qaado siuu yani ugu dagaalamo oo jidka ilaah ugu galo ugu dagaalamo xamaltu ay mallaktu weyaan yani nin baan u dhiibay oo aan siiyey calaa farasin fii sabiili illah si kaleba haddaa la idhahdo xamaltu calaa farasin nin baan faras ku qaaday fii sabiili illahi yani waan siiyey waxaan ku ku dagaalka fa adaacahu waa lumiyey alladii kaana cindahu qofkii hayay faraska aan ilaahay dartii ugu dhiibay ee aan kui jihaad ku gal waa dayacay fa adaacahu ladii kii waa halleeyey oo waa daayacay kaana cindahu markaas faraskaas agtiisa uu ahaa fa aradtu waxaan doonay an ashtariyahu inaan iibsado wadanantu waxaan markaasi xaqiiqsaday annahu yabiicahu inuu iibinayo biruqsin shay ora jaban inuu ku iibinayo wadanantu waxaan annahu yabiicuhu inuu ku iibinayo biruqsin shay yaroo jaban inuu ku iibinayo fasa'altu nabiya sal la slam ilahi baan weydiye faqaala wuxuu laa tashtariih ha iibsanin walaa tacud fii sadaqatika sadaqadaadan ha ku noqonin wain acطaakahu bidirhamin dirham ba ha kaa siiye faina alcaa'ida fii hibatihi qofka hibadiisa ku noqonaya kalcaa'idi fii qay'ihi waa sidii mid ku noqday hunqaacadiisii oo kale wa fii lafdin alladii yacuudu fii sadaqatihi qofka sadaqadiisa ku noqonaya kalkal waa sidii ay oo kale yacuudu fii qayhi hunqaacadiisa ku noqon yani intu hunqaaco waa haddana hunqaacadiisa ku noqon marka alhiba hibada waxaa la idhahdaa siday culimadu ku tacriifeeyeen tamliikun fi lxayaati bilaa ciwad qofka isagoo caafimaad qaba oo nool buu cid maal siinaya isagoo aan waxba kaga bedelanaynin waa hadiyad baanu idhahnaa iyo hibadu waa isku mid weeyaan marka waxay shamlisanaysaa iminka halkani uu rasuulku leeyahay faina alcaa'ida fii hibatihi kalcaa'idi fii qay'ihi waxay shamlisanaysaa hibadii mulaqa ahayd ee lasii daayey ee wax qayda aan lahayn iyo qofkii oo dayn laga dhaafay nin baa dayn aad ku lahayd saas daynta waan kaa dhaafay haddana inaad ku noqoto oo tiraahdo daynta aan kaa dhaafay waan ka noqday sa dadki qaar kamid ay sameeyaan waxaa dhacday nin baa dayn markaa nin nin baa dayn nin ku lahaa dayntii wuxuu ku yidhi laba kunna iska saddex ku baxi laba kunna iska soo bixi kunna waan kaa dhaafay ninkiiba hore usoo bixin waayey way ku raagtay mudday ku qaadatay mise markii dambe u ku yidhi waxa mar haddaad lacagtii usoo bixin weyday kunkii aan kaa dhaafayna waa waad soo bixina saddexda kunba waan kaa doonaya saama mar haddii qofkii dayn aad ku lahay aad ka dhaaftay inaad ku noqoto ma banaana waxayd noqonaysaa alcaa'idu fii hibatihi ka kalkalb yaqii uma yacuudu fii qayhi waxaa kala shamlaysanaysaa sadaqadii waxay shuglaysanaysaa cadiyadii oo ah siintii qofka wax la siinayay kuwaasoo dhanba waa shuglaysanaysaa calaa ayi xaal qofku hadduu shay uu sadaqo bixiyo sida xadiisku sheegayo cumar radia allahu canhu nin buu faras ku sadaqalaystay si uu dagaalka ugu galay ninkii faraska waa iska dayacay dabeetana suuqiibuu keena waa iibinaya lacag rajaguna waa siinaya wuxuu doonay inuu faraskii qiimaha badnaa uu soo ceshado muxuu kusoo ceshanayaa ila ninkii waa siiyey inuu lacag soo siisto rasuulku uu sheego rasulka ilah faraskii caynka ahaa ninkaan ku qaaday in kuri ku dagaal galo waa dayacay dabeetana waa iibinaya lacag yaro yuu siinaya markaa marka waxaan u baahanaya inaan soo iibsado rasuulku wuxuu ku yidhi ha iibsani mar hadduu sadaqa u bixi sadaqada ha ku noqoni iska dhaaf ka iibsani marka tusaalahaas noqda laysa lana mathal السوق تصالح من ملهم دون السوق حديث كنا والله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته قفك هبته سكون قنايا كالعائد في قيئه وسيدي منهم قاعدي سكون قديمي فكما بنانا إنه قفنا وهبدي يهديدي يصدقدي يقفك يدين تكدافي إنه انت وكدبتك وكل نقضه ma banaana ilaa wixii aan ku hibay ii soo celi ama sadaqadii aad siisay tana ii soo celi ama qofka deynta aad ka dhaaftay tana kamaan dhaafinoo kamaan saamixin waan ka noqday soo celi ma banaana xaaraam weeyaan waayo rasuulku wuxuu ku shabahay laba laba tusaale oo aada xun buu ku shabahay midmid kale ka liito wuxuu ku shabahay waa sidii a oo kale horta xadiiskan wuxuu sheegayaa alcaa'idu fii hibatihi kaalcaa'id fii qayhi horta waa nin hunqaacay hunqaacadiisu ku noqon taas waa mid waxaa kale lagu shabahay ay horta ay waa xun yahayba haddana waa hunqaacay hunqaacadiisuna kama daran haddana waa ku noqdayba hunqaacadiis waa tusaale aad u foolxun weeyaan markaa tusaalaha aad ku foolxun micnaheedu waa maxay waa ablaq fi zajar wa adal cala taxriim min lafdi taxriim in la idhaho waa xaaraan waxa ka sii adag oo xaaraannimo adag ina sii tusinaya ka noocaasoo kalea aygii oo hunqaacay oo hunqaacadiisa cunahaba yani waa shayga in laisku diidayo xoog iyo xoog iyo aad iyo aad laiskugu diidan yahi qofka inuu caynkaa sameeyo bayna tusinaysa marka qofka mu'minkiihi qofka mu'minkiihi iyo qofka muslimkiihi kuma sifeysna ama ma cuntanto inuu ku sifeysmo sifooyinka liita ee aad koo xun ee shabahaya xayawaanka kaugu liita oo ah aygii weliba axwaashiisa kaugu liidata oo ah hunqaacada inuu qof ku sifeysnaada maaha يعني قفك مسكين عليه وياه الله يكون دين وصلى على محمد وعلى الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله على آله وصحبه أجمعين يقول الشيخ رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي أبي ببعض ماله نعمان بن بشير رضي الله عنهما وحيري تصدق علي أبي أبهي بيقو صدق ديستي أو إسيي ببعض ماله مالكي سقيف كمد أه أما بر كمد أيو إسيي فقالت أمي هويدي وحيتري camratu bintu rawaaxa ahayd camra bintu rawaaxa laa ardaa raali noqon maayo xataa tushhida rasuula allahi sala allahu calayh wasalam ilaa rasuulka ilaahay aada markhaati gelisid waxaad ninkaa aada siisay ood markhaati uga dhigtay fanطalaqa abii ilaa rasuuli illaah aabbahay wuxuu u kacay xagga rasuulka calayhi salaatu wassalaam liyashhada calaa sadaqatii suu markaasi markhaati uga dhigo sadaqadii siiyey sadaqada yani waa hibadii wey ma garanaysa waxbuu hibeeyey faqaala lahu rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu ku yihi sala allahu calayhi wasalam afacalta haada biwaladika kullihim carruurtaada oo dhan sidaas ma ma u samaysay afacalta haadaa caynkaa ma u samaysay biwaladika kullihim carruurtaada oo dhan sidaa ma u yeeshay oo qof kasta oo caruurtii ka mida ma siisay waxa ninkan siisay oo kale qaala laa wuxuu ihi maya qaala ittaqu اllah ilaahay ka baqda buu yihi waacdiluu fii awlaadikum caruurtiina dhexdooda u cadaalad sameeya waacdiluu fii awlaadikum caruurtiinana caruurtiina u cadaalad sameeya farajaca abi aabbahay waa noqday faradda tilka sadaqa sadaqadaa uu isiiyey waa celiyey bimacnaa waa la noqday wa fii lafdin falaa tushhidnii idan haddaa ha i markhaati gelini fa innii laa ashhadu calaa jawrin jawr iyo dulmi anigu ma markhaati kama noqdo laa ashhadu calaa jawrin shay markaa jawr ah jawrku waxa weeyaan almaylu can lictidaal waa dulmigii weeyaan shay dulmi anigu marka waxa weeyaan markhaati kama noqdo wa fii lafdin faashhid calaa haadaa hayrii qof aniga aan ahayn markhaati uga dhig qof aan aniga ahayn ama cid aniga aan ahayn markhaati uga dhig oo markhaati gasho faashhid calaa haadaa hayrii aniga hayrkay markhaati u gasho shay marka lafdigan ugu dambeeya waa min afraadi muslimiin duna albukhaari faashhid calaa haadaa hayri muslim baa la gaar noqday ee bukhaari muu soo saaray waay xadiidku waxa uu ka warramayaa waxay culimmadu yidhahdaan alcadlu bayna alawlaad awlaad in loo cadaalad sameeyo nucmaan ibnu bashiir radia allahu canhuma aabihii baa markaa uu xusiiyey maalkiisa wax ka mid a riwaayadka qaar waxa kusoo aroortay inuu addoon siiyey marka hooyadii waxaa jiri waa inaad markhaati gelisaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam xoolaha ninka aada siisay markhaati uga soo dhig rasuulka markaa rasuulku u yimi wuxuu rasuulka ilaah ninkaasan alaabta yaan xoolahaa siiyey inaad markhaati ka noqotidna waan doonaya rasuulku su-aal buu weydi wuxuu ku yihi afacalta haadaa biwaladika kullihim carruurtaada oo dhan caynkaa magu samaysayoo qof kastama siisay waxaad ninkan siisay oo kale deetana wuxuu ku yihi maya rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay markaa inay awlaadiida u noqoto inuu cadaalad sameeyo ittaqu llaha wacdiluu fii awlaadi war carruurtiina dhexdooda u cadaalad sameeya carruurtiina u cadaalad sameeya oo ilaahay ka yaaba marka micnaheedu waxa weeyaan mar haddii aanad carruurtii aanad ka simin waanad kana ka qaada ama carruurtii waanad ka sintaa markii uu noqday wixii uu siiyey waa ka ceshaday faradda tilka sadaqa falaa tushhidni idan haddaan carruurtii aanad ka simayn haddaan ani markhaati hayga dhigi anigu laa ashhadu markhaati kama noqdo calaa jawrin dulmi iyo markaa shay dulmi ku jiro anu markhaati kama noqdo oo dee carruurtii waa dulmidayoo adigan kala fadilay waxaa ku soo aroortay fii bacdi riwaayaat rasuulku inuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ma jeceshahay inay carruurtaadu xagga biriiyo samafalka ay kuu sinaadaan in marka waxa weeyaan dee markay weynaadaan adiguna aada gawodin inay ku wada samafalaan oy wanaag ku wada sameeya dhammaantood ma jecesha markaasuu yidhi ha yani fi lbiri sawa inay xagga biri kacdo islaa mid noqdaan ma jecesha markaasuu yidhi ha marka waxay kutusinaysaa inay waajib tahay in awlaadda wixii la siinayay waxay tahay marka waxa weeyaan waajib oo aabbuhu carruurta waxa uu siinayo inuu awlaadda waxa uu siinayo uu simaa rag iyo dumar oo waajib siduu xadiisku tilmaamay waayo xadiisku alfaar fada badan oo kala duwan kusoo arooray sidii ibnuqayim uu ku sheegay tahdiib sunan akulla waladika nahaltahu mila haada wuxuu ku yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam carruurtaada oo dhan kanoo kale miyaad siisay markaasuu ku kuhi maya suu rasuulku uhi alayhi salaatu wasalaam farjichu hadday cisho haddaana carruurtu dhan aanad siinin kana waxaad siisay cisho riwaayada qaar waxa kuso aroortay inuu yihi celi sidoo kale wuxuu ku yidhi ayasuruka an yakuuna banuuka fi lbiri sawa xagga biriga inaad kugu sinaadaan ma jeceshahay qaala bala qaala bala idan haddaa maxaa caynkaa u yeelaysa waxaa kale soo aroortay inuu rasuulku yihi calayhi الsalaatu wasalaam afa kullahum acayta acطayta kama acطaytahu dhammaantood sidaad kan u siisay oo kale iyagana muu siisay markaasuu uxu maya falaysa yasluxu haadaa taas ma wanaagsana wainii laa ashhadu ilaa calaa xaq xaq uun baan aniguna markhaati ka noqda wax kale markhaati kama noqda waxaa soo aroortay in rasuulku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam sawi baynahum dhexdooda sin caruurta dhexdooda sin oo ha kala faduli mid qaarna waxsi qaarna waxba ha siin waa xaggii siintii axaadiistaasoo dhan alfaaddaa kala duwan dhammaantood waxay kutusinayaan in waxa weeyaan waalidka laga doonayo aabbiyi hooyo ku dano ha noqdeen in ay caruurtii waxay siinayaan ay ka simaan oo aynay kala fadulin waxay keensanaysaa haddii kale inay markaa cuqdu carruurta ay gasho qalbigoodii oo kanu aabaheedi ka jecel wuxuun siiyo kan waxma siiyo inay markaa timaado hadda hadda tole dhexdoodii xataa ay kala go-aan oo ay markaa kala fogaadaan taas waa taa xukunkeedu macaa waa waajibkaas in carruurtii cadayadii laga simo rag iyo dumar labadaba ay timaado waqtiyada qaar ka mida in carruurtii qaar wax lagu gaar yeelo qaarna waxba aan la siinin oo maalan kii xanuunsanayey dee cinaayo gaara la siinaya oo dawooyin baa loo soo imin doonaa oo waxyaabaa la siin doonaa kii wax baranayey kii waxaan baranayna dee isku mid maaho kii wax baranayey isna saas oo kale waxa weeyaan wixii wax ku baranaya baa la siin doonaa ama kutub ha noqoto ama buwaa ha noqoto ama waxya dhar ha noqoto loo soo iibiyo oo iskuulku ku tago iyo kuyaga lamidka kuyaga noocaas laa bas yani wax dhibaato ama laha in lagu kala fadlo ahlucilmiga qaar kamid waxay sheegeen yani hablihii oo kale haddii hablihii dahab la siiyo de maaha shardi inay namadi wa dahab iyagana loo keeno laakiin taasi waxay noqonaysaa hablihii hadda dahab loo soo iibiyo dee ragga waa ka xaaraan dahab in in ayagu ay xidhaane iyagana waxyaabo kale unbaa loogu bedelaya oo ama dharoo kale loo keeni doona ama waxyaabo kale oo ay qaataan ama ay ku intifaacayaan iyo iyagana la siin doona marka waxyaabaha qaar ka mida way dhici kartaa maalan mid baa reer yeeshay midna waa bilaa reer kii reerka yeeshay bay noqotay in la caawiyo si reerkiisii dee ugu filnaado oo kale waa waxa weeyaan waa la siinaya way kala duwanaanayaan kan reer kale iyo ka aan reerka lahayn kan reerka iyo samaystay oo u baahan maanta in la gacan qabto oo waalidku uu gacan qabto waxuu siiyo oo markaa qof aan isku filayn markuu yahay oo kale welibana waxa weeyaan de way ka duwayn kii aan reerka aan lahayn markaa in gacan qabto wax la siiyaa iyaduna way ka duwanaanaysaa oo waxay noqonaysaa meelayooga ay bannaan tahay in la kala fadili karo markii xaajadu ay keensato iyo baahidu laakiin inta kale way sinaanaysaa haddaad mid beer siisid ka kalena waa inaad beer siisaa haddaad mid xoolo siisid waa inaad ka kalena xoolo siisaa rag iyo dumar labadaba waa inaad ka sinaadaan oo aanad kala fadilin taasi waa mid waxaa kale xadiidkuina tusinaya oo uu tilmaamaya inay bannaan tahay hibadii qofku wixii hibo uu bixiyey ama sadaqo xagga hore waxaan kusoo marnay inaan lagu noqon karin xadiidii hore qofku hadduu sadaqo bixiyo ama hibo uu bixiyo inaanay bannaanayn hibadaa iyo sadaqadaa uu bixiyey inuu dib ugu tagaa dib ugu noqdo alcaa'idu fii hibatihi qofkii hibadiisa ku noqday wuxuu rasuulku yidhi kaalcaa'idi fii qayhi oo sida midkun qaacadiisa ku noqday oo kale marka halkan wixii uu sadaqa u siiyey ama hibo uu siiyey ayuu haddana ku noqday weliba rasuulku wuxuu faray inuu ceshado farjichu waxay culimmadu marka halkaa yidhaahdeen hibadu in lagu noqdaa ama sadaqadii qofku uu bixiyey ama hibadii uu bixiyey inuu ku noqdo uu soo ceshadaa waa xaaraan wixii aan waalidka ahayn waalidka way u bannaantahay weladkiisa wixii uu siiyey aabbuhu ama hooyadu ilmahoodii waxay siiyeen inay ka daba tagaan way u bannaantahy oo imanka xadiidkan baa de u daliil u ah ila alwaalid soo aroortay ila alwaalid fii ma yucطi waladahu laa yaxilu lirajuli an yucطiya caطiya nina xalaalu ma aha inuu marka waxa weeyaan siin uu bixiyo ama hibo uu cid u hibeeyo deetana hibadii uu iyo siintii uu bixiyey uu ku noqdo uu ka daba tago ila alwaalid waalidkii mooyaane fii ma yucطi waladahu ilmihiisa wixii uu siiyey waa ka daba tegi karaa isagu oo maalkii uu siintu ka daba tago waa soo qaadan karaa saas buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkanna waa caddaynaya horadoo noqo oo ka soo celi baa layidhi isna waa soo ceshaday isagana waa soo ceshaday waa ka soo celiyey marka waalidku waladkiisa wixii uu siiyey waa ka daba tegi karaa hibaahan ama sadaqo u siiyey waa ka soo ceshan karaa wixii in waalidka aan ahayn oo waladkiisii ka soo ceshanayay wixii aan ahayn ma banaana in hibadii iyo sadaqadii dib loogu noqdo oo ciddii la siiyey laga soo ceshado xaraam weeyaan sidaasna xadiisku waa tilmaamay halkan rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka faashhid calaa hada gayri faashhid calaa haadaa gayri aniga cid aan ahayn markhaati geli aniga cid aan ahayn shaygan markhaati uga dhigo waxa weeyaan micnaheedu ashahaaratu calaa haadaa laysat min shani inaan shayga noocan oo kalea markhaati aan ka noqdo arrinkayga maha anigana ima cuntanto oo ima wanaagsano shayga noocaas oo kalea inaan markhaati ka noqdo wa inamaa hiya min sha'ni man yashhadu cala aljawri waalbatil waxaa markhaati ka noqonaya shayga noocan oo kalea qofka markhaatiga ka noqonaya jawrka iyo dulmiga iyo baatilka waman laa yaslux wa hada min gaayat alwuduux iyo qofkaa markaa dee aan habboonayn yani shayga noocan oo kalea waxaa markhaati ka noqdo dadka dulmiga ka markhaati ma marka kana waa dulmi weeyaan shay dulmi aan markhaati kama noqdo marka saas way micnaheed عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر رee khaybar ayuu shaqo siiyey bishari maa yakhruju minha caamala ahla khaybara ree khaybar wuxuu ku shaqo siiyey bishari maa yakhruju minha wixii beeraha ka soo baxayaa qayb ka mida inay qaataan oo min tamrin timir ah aw zarcin ama zarca caamala ahla khaybara ree khaybar oo yuhuudi markaa deganeed khaybar weeyaan oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam khaybar waa horta meesha khaybar la yidhaahdaa waa dhufaysyaheed a madiina ku dhaweyd sagaashan kiilo arbaca maraaxil waa ismu lixusuun lixusuunin wamazaaric wamazaaric nakhlin meelo beero timir ah iyo dhufaysya iyo magac u tahay markaa yahuuda deganaan jirtay madiina iyada waxa udhexaysa arbacu maraaxil afar marxaladood yani afar reer gurka guuraan meel degaan afar jeero saas oo kalea marka rasuulka alayhi salatu slam mesha dagaalku ku qaaday waa furtay beeraheediiyo dhulkii waa qaybiyey wuxuuna u qaybiyey markaa haniimo haniimo ka dhigo dadka muslimiinta ahaa baa haniimaystay marka meesha iyaguma joogeen way ka noqonayaanoo dee waxay ku noqonayaan dhulkoodii marka rasuulka alayhi sala maadama meeshii ka noqonayo nimankii reer khaybar ee meesha deganaa yahuudda ahaa maadaama iyagu beerahana ay le lahaayeen dhulkan ay uga aqoon badan yihiin beerahana marka waxa weeyaan ay uga aqoon badan yihiin halkan iminka ay joogaanna khibrad fara badan ay u leeyihiin beerahan rasuulku waxay kula heshiiyeen calayhi salatu wasalaam inay deganaadaan waxlaanu deganaano beerihin aan ka shaqayno iminkuna howlihiina iska qabsada marka wuxuu kula heshiiyey inay beerihii ka shaqeeyaan oo geedahan timirta ay waraabiyaan oo ay hagaajiyaan wixii kasoo baxana kalabar ay qaataan rasuulkuna ala sl ka bar qaatay yani beeri ka shaqeeya midhaha kasoo go-aaya timirta ah idinku bar baad leedihin annaguna barka kale aan leyn saasuu kula heshiiyey marka way deganaayeen markuu nebigu dhintay alayh salatu slam dabeedi way deganaayeen khilaafadii abubakr sidiiq markii abubakr dhintayna uu cumar yimi radia allahu canhu waa qixiyey oo waa ka saaray marka waxa weyaan khaybar yahuudi wuxuu ka baxa marka caamala ahla khaybar re ahlu khaybar waa shaqo siiyey bishari maa shay kale barhkiibuu ku shaqo siiyey yakhruju minhaa beeraha kasoo baxaya oo min tamrin timir ah aw zarcin ama zarca timir iyo zarca kasoo go-aya beerihii kale barhina qaataan ayuu ku shaqo siiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam culimmadu waxay u yaqaanaan musaaqaat iyo musaaraca ayaa la yidhahdaa musaaqaat waxa weeyaan dhirtii beernayd dhirtii beernayd ee midhaynaysay ee midhaha lahayd in cid loo dhiibo ka shaqaysa waxa weeyaan qofkan wuu waraabinayaa geedihii waana ilaalinaya wuxuu samaynayaa waxalle wixii midhaha dee wanaagooda keenaya oo ah inuu baaqbaaqo oo uu waraabiyo oo geedihii uu hagaajiyo oo laamaha maaragtay ay aan wanaagsanin oo kale uu jaro oo geedihii isku hagaajiyo ina ku u baahan in talqiix lagu sameeyo ama la bacrimiyo ama la tallaalo inuu tallaalo inuu cayayaankii ka ilaaliyo yani wixii u baahna geedkaasi laga qabanayo o dhan buu ka qabanaya marka qof udhiiso waxa leedahay geedahaas ilaali oo ka shaqee oo beer markaasuu qofkaas waa ka shaqaynaya waa beer waa waraabinaya waa hagaajinaya musaaqaat baa la idhahdaa musaaracadu waxay kaga duwan tahay iyadu waa dhul baa lagu dhiibaya dhul waa xadiisa soo socota marka aynu ku arki doonaa xagga horena waynu kusoo marran dhul baa lagu dhibaya beer baa lagu leeyahy musaaraca la idhahdaa dhulka adigu beero dhulka wixii ka soo baxa markaad beertid baynu kala qaybsanaynaa kala bar baad leedahay ana kala bar baan leedahay saas oo kale marka dhulkiiba qofbaa iskale qof kalena xooggiibu loo gelinayay musaaqaadku waxay kaga duwan tahay waa dhir beeran ba iyadu oo iminka reer khaybar beerahan de markii la qabsado beeri waa la qaybsaday waxaa qaybiyey rasuulka wuxuu lagu qaybiyey saxaabadiisii haniimana xato marka waxaa nimankii lagu beerihii haddaba ka shaqeeya beernaa marka waa beer beeran iyo dhirtii waaweyneed baa laleeyahy ka shaqeeya musaaqaad baa taa la dhahaa dhul haddaa lagu dhiibo lagula dhulkaa beerna musaaraca la dhahaa saas uu kala duwan yihiin marka musaaqaadkaasi beeraha waaweyn ee la waraabinayo waxaa shardi ah an yakuuna shajaru geedahan la waraabinayaa inay la yihiin geeda midho leh midho la cuno leh oo haddii marka waxa weeyaan dee midhaba ayna lahayn dee ma asaxayso haddayna midhaba lahayn oo geeda midho yeelanayaba haddayna ahayn ma ma soconaso ama midho la cunoba aan lahayn oo midhaha marka ay dhalayaan waxa weeyaan oo midhaba aan la cuninba waxaa shardi ah dhirtan la beeray ee laga shaqaynaya ee la waraabinayo inay yihiin dhir midho leh midhahaasoo u suuban in la cuni karo waxaa kale shuruuddeeda ka mid ah in nasiibka uu qaadanayo qofka shaqaalaha ah iyo qofka beerta iska leh waxay nasiibi qaadanayaan inay noqoto mid macluumo la garanayo juz mushaaca oo macluum ah oo la garanayo oo midhaha ka soo baxaya ah masala wuxu odhanaya thuluth ama rubuc ama nis rasuulku wuxuu ku leeshay midhaha beerta ka soo go-a kalabarh qaata kalabarh kale anaga ah waxaa kale lagu heshiin karaa thuluth saddex meelood meel ahaan waxaa kale lagu heshiin karaa rubuc afar meelood meel ahaan wahalumajar loo qiyaasta aw marka marka noocaasoo kale ay tahay way bannaan tahay musaaqaadkii shuruudaha ahlu cilmiga u dhigeenna waa in laga helo marka ka caamilkaana waxa laga doonaya isagana inuu yani caamilkii kii beerta ka shaqaynayay wixii midhaha hagaajinayo o dhan inuu ilaaliyo la yimaado kii beerta lahaana wixii beertaas laga doonayay isaga matalan sidii sida ceelkii oo loo qodo oo kale isagaa laga doonaya ceelkii waxaa kale waxa weeyaan mashiin hadday noqoto lagu waraabiyo isagaa laga doonaya hadday noqoto beertii in deer loo sameeyo ama ood lagu soo oodo oo kale isagaa laga doonaya ninkan beerta ka shaqaynaya isagu beertii geedihii buu ilaalinayaa adna waxyaabaha kale beerta ilaalinaya baa lagaa doonaya saas bay noqonta waxaa xadiidku ina tusinayaa jawaazu mucaamalati lmushrikiina waalkaafiriina fi lbuyuuc sida xadiiskii horena kusoo marnay rahan mushrikiinta iyo gaalada inay bannaan tahay in markaa lala la mucaamaloodo wixii xalaal bayc mushtarigiiyo zaraacadii labadaba beertii waad nin gaalo u diran karta mas beerta ka shaqada odhan karta khaybar yuhuud bay ahaayeen nimanka beeraha ku shaqeynaya rasuulka alayhi isalaatu wasalaam can raafic bni khadiij qaala kunaa akara alansaari xaqlan waxaanu ahayn ansaar kuwa ugu beero badan baanu ahayn akara alansaari xaqlan kuwa ugu beero badan baanu ahayn ansaar wa kunnaa waxaanu ahayn nukri larda dhulka ayaanu karan jirnay calaa ana lanaa haadihi tan annagaa leh walahum haadihi iyaguna taa kale leeyihin calaa ana lanaa haadihi tan yani dhulkii bay kala qaybanaya dhulkii bay karanayaan nin baa doonaya dhulkii inuu kalaysto si uu marka waxa weeyaan u beero mas wuxu ohanaya waay beerta beero annagu qaybtaas baanu leenahay annagaa noo beeraysa annaga qaybtaa beero mushkaayaddaanu kaa qaadinay waxa weeyaan inaad qaybta dhinaca annaga noo beertid calaa ana lanaa haadihi walahum haadihi annagu tan baanu leenahay iyaguna taas bay leeyihin farubamaa akhrajat haadihi waxaa laga yaabaa tani inay soo saarto walam tukhrij haadihi tan waxbayna soo saarin fanahaanaa can dalika arrinkaa waa noo diiday faama alwariq fidadii miyaa falam yanhanaa noomu diidin rasuulku calayhi salaatu wasalaam farubamaa akhrajat haadihi walam tukhrij haadihi beerta way kala qaybiyeen yani qofka uu kiraysanaya beertii wuxuu dhulkiiga kiraya waxa weeyaan aan beerta wasi waanu kaa kiranay qaybtaa sarana adigu beero annagana qaybtaa hoose noo beer marka annaga kiradaan kaa kirna waa inta dhinacaan noo beertay marka waxaa laga yaabaa kala qaybtan la kala qaybiyey inay qaybtiisu hagaagto oo qaybtaada ay xumaato waxaa laga yaaba qaybtaada inay hagaagto qaybtiisuna marka ay xumaato wuu diiday rasuulka calayhi salaatu wasalam waa waa nooc qamaarka ka mida weeyaan iyo mukhaatara maxaa la doonayaa markaa shay macluum oo jahaalayna ku jira fa ama alwariq waa fidadii weeyaan wariqdaasi nebigu noomuu diidin bu yihi calayhi salaatu wasalaam waxau xadiiskuna tusinaya inay bannaan tahay dhulkii in lagu kireeyo dahab iyo fido yacni lacag halkeed dahab iyo fido waxay gelaya maanta lacagtan aynu haysanno cala ikhtilaafi suwarihi wa anwaacihi lacag baa lagu kiraysan karaa oo maala dhulkiibaasga kira waan beeranayaa markaasna wuxuu kaga kiranaya sanadkii intaasoo lacag intaasoo kunool buu kaga kiranaya way banaantay waxa aan banaanayn in qofkii laga kirayo shay majhuula wax majhuulan laga kirayo waxaan la garanayn baa laga kiranay shayga laga kirana laftiisa ah shay aba aan la garanayn shayga marka waxa in lagaga kiraynayo shayga hadduu noqdo laga kiranayo mid macluuma intaasoo mitir iyo intaasoo mitir baan kaa kirayay waxaa lagaga kiranayaana inuu majhuul noqdo ama la garanaynba iyaduna ma banaana waa in waxa laga kiranayana u noqdo shay macluum sida oo kale xadiisku wuxuuna tusinayaa in dhulkii qofkii lagaga kireeyo in dhulkii lagaga kireeyo qofkii inuu qayb ka mid dhulka uu beerto qayb kalena u ka tago inaana banaanayn iyo xadiiskuna tusinaya oo qaybtaas iyan waxaan kaa kireeyo beero anigana qaybtaa kale beer ma banaana taas laakiin maxaa banaan waxaa banaan inaad tiri beertii wada beer wixii ka soo baxaa adna adna waxaad leedahay kala badh adna waxaa leedahay kala badh anoo kala qayboona taas baa iyadu bannaan marka ama waa la wada faa'iidaya eeg iminka tan nina uu faa'iday nina uu khasaaraya markuu leeyahy calaa ana lana haadihi walahum haadihi farubama akhraj haadihi walam tukhrij haadihi marka beertii la kala qaybiyey waxaa laga yaaba qaybtaasi inay beertii ay wax soo saar yeelato qaybtana waxbay soo saari weydo marka nina uu faa'iday nina uu khasaaraya sidaasi si aynu dhicin ka dhulka iska leh ee kareeyey iyo qofka ka shaqaynayaa waa inay u sidnaadaan faa'iidadii khasaarihii labadaba haddii la faa'iidana waa inay wada faa'idan hadii la khasarana waa khasaaraan marka haduu dhaha beertii beer wixii ka soo baxa waa inu wada leen marka hadday wax ka soo baxana waa la wada yeelan doona waa la wada faa'ida haddii wax ka soo bixi waayaana waxba wadda lama wada yeelano kii dhulka lahaana waxamuu yeelan kii ka shaqayna xamuu yeelanin taasi baa iyadu bannaan laakiin taa kale iduma bannaan wlimuslimin can xandalata bni qays waxaa u sugnaaday qaala sa'altu raafic bnu khadiij raafic ibnu khadiij baan weydiiyey can kiraa'i lardi dhulka kiradiisii baan weydiiyey bidahabi walwariq dahab iyo fido lagu kiraysanayey dhulkiibaa dahab iyo fido lagu kiraysanay yani lacag baa lagu kiraysanaya faqaala laa ba'sa bihi wax dhibaato oo uu leeyahay oo ku suganay ma jiro inamaa kaana annaasu dadku waxay ahaayeen uun yu'aajiruuna calaa cahdi rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam cahdigii rasuulka waxay kala kiraysan jireen bimaa cala almaadiyaaniyaat maadiyaaniyaadka waxa iyay kala kiraysan jireen maadiyaaniyaadka waxa weeyaan sheekhu wuxuu ku fasiray annahru sagiir ama waxaan jeeda alanhaaru alkibaar waa waa ilaladii weyneed weeyaan maadiyaaniyaadka markaa waxay ku fasirna ahlucilmigu waa maa nabata calaa xaafatay assayr daadmaraynku halku marayo ee beertii beeraha dee biyaa lasoo gelin jiray mooskii weynaa beerta soo gelayay ee biyaha waday hareerahiisaasi qofku inuu beerto a hararaha beero markaa beerta aduu hararahaasaan kaa kirana hararaha beero xaggaa horena biyuhay wada gaadhayaana beerta caadigaana annagaas kale waxaa laga yaabaa halkan biyuhay marayaan biyuhu hadday fara badan yihiin dee way dhimanayaan dhirti way dhimanaysa waa masaayir almiyaah waa dhulka biyuhay marayeen aw maa nabata xawla asawaaq inamaa kaana annaas dadku waxay ahaayeen uun yu'aajiruuna calaa cahdi rasuuli llahi rasuulka ilahi waqtigiisii sala allahu aleyh wasalam qaar kireeya oo kala kiraysta bimaa cala maadiyaaniyaat daadmareenka ama mooskaa weynu biyuhay marayaan biyaha faraha badan ay marayaan dushooda inay beertaan ama hareerahooda inay beertaan wa aqbaali ljadaawi iyo saaqiyada xaggeeda hore inay beertaan jadwalku jadaawilku waxa weeyaan waa jamcu jadwal marka waa waxa weeyaan waa ililadii yareed soo gelaysa beerta wey marka maadiyaanaadkuna waa ililadii weyneyd kana waa kii yaraa wey marka ililada soo gelaysa xaggeeda hore inay beertaan wa ashyaaa min azarci iyo ashyaa zarca ka midaba markaa waa ku kala keraysan jireen fayahliku haadaa kaasi inuu halaagsamaa laaka wayaslamu haadaa kaasi inuu nabad galo walam yakun linnaasi dadku umuu sugnayn kiraa'un kira may lahayn ilaa haadaa kaa mooyaane walidaalika sidaa daraaddeed baa zajara canhu rasuulku u diiday calayhi salaatu wasalaam fa amaa shayun macluumun shay la garanaya miyaa madmuunun oo markaasi madmuun aho la damaanad qaaday falaa ba'sa bihi wax dhibaato ku jiraa ma jirto qaala almusanifu almaadiyaaniyaat alanharu kibaar waljadwaluna annahru asagiir weeyaan xadiidkan iyo xadiidkii hore waa isku macno yacni dadku qofku wuxuu odhanayaa beerta halkaa ilaladaa soo gelaysaa moosaskaasi biyaha markaas soo marayaan beero saasay odhan jireen ama beertaba la kala qaybinayayo qayb beerta ka mida buu qofku beeranayay qof beert qaybta ka mida dhulka qayb ka mida ayaa laga keranayay inuu qaybtaana beerto qaybta kalena isaga loo beero marka waxaa suurtagal ah inay midkoodu xumaado kalena u hagaago taa rasuulku waa dilay alayhi salaatu wasalaam amaa shayun macluumun madbuudun madmuunu shayga macluumkee madmuunku wuxuu noqonayaa laba arimood labadaba inay noqoto inaad qofkii dhulkii ka keraysid lacag kaga keraysid kana sanadkii lacagta intaasan kaa doonaya waad ka keraysay ama isagoo aa faa'ido ama khasaaro waa shay macluuma oo madmuuna oo lacag baad kaga keraysay waxa kale ayadana macluuma macluuma in qofkii lagaga kereeyo wixii dhulkaa ka soo baxayay in la kala qaybsado markaa kii caamilkaa ka shaqaynayey iyo kii dhulka lahaa labaduba wixii halkaa ka soo baxa uun midba qaybtiisa u qaato iyaduna saasoo kale noqonaysa waa shay yani bannaan wey ahlu cilmigu waxay markaa isweydiiyeen marka ay isku waafaqeen bedidoodu inay bannaantay dahabkii fidladii in dhulkii lagu kareeyo waxay idhaahdeen ka warran haddii cuntaa loo kareeyo qofku yani shay cuntaa shayga cuntada ama ha noqdo mid beerta ka soo baxaya ama mid ha noqdo maala raashin beerta kasoo go-a ha noqdo ama raashin aan beertaba kasoo go-ayn qofkin isagu keeniyaba ha noqotee ta noocaasoo kale dhulka in lagu kirayaa ma banaanta waxay idhaahdeen yani jamaaca min ahli cilmi inay banaan tahay ba sheegeen waxaana u daliishanay xadiida cabdillahi bn cabaas radia allahu canhu nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi in ymnax axadukum akhaahu khayru lahu min an ya'huda shay-an macluuma inuu midkiin walaalkii uu siiyo dhulkii inuu maneexo u siiyo inuu dhulkii uu beerto dhulkii inuu beero oo uu qofkaas iska qaato uu maal maalgashi ku samaysto oo maadaama isaguuna beeraynin inuu isagu beerto ayaa uga wanaagsan inuu shay macluuma ka qaado lian ymnax arajulu akhaahu ardahu khayru lahu min an ya'huda calayha kharaajan macluum shay dhulka kasoo baxayo cuntaa raashinka dhulka kasoo baxayo inuu ka qaado maclum ha intaasu kiish baan kaa doonaya ama dhulka kaaga soo go-o ama meel kale ka keene ama dhulkii waan kaa kireeye beero marka intaasu kiish oo marka waxa weeyaan qamadii un anigii sii haddaad qamadii beertii haddaanad berin labadaba yani inay bannaan tahay xadiidka ay u daliishadeen iyo xadiidkan markaa reer khaybar عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى وحو حكمي بالعمرة عمرة وحو حكمي لمن وهبت له عد لوهبي عد هب اللوسي وحكمي وفي لفظ من أعمر عمرة قفك عمرة لسيو له إساقو سقناتي ولعاقبه يعربتي سدنبه له إساقو لسيو ولعاقبه يعربتي سدنبه لسيو fainahaa iyadu liladii uciyahaa kii la siiyey bay u sugnaatay oo iska leh laa tarjicu noqon mayso liladii acطaahaa kii siiyey u noqon mayso liannahu maxaa yeelay acطaa waa bixiyey caطaa'an siin waqacat fiihi mawaariu mawaarista ay ku dhacdayso wa qaala jaabirun wuxu uhi inama alcumra allatii ajaazahaa rasuulu llahi cumrada rasuulku uu baneeyey sal l slam waxa weeye an yaquula inuu yidhaahdo hiya laka adaa iska leh walicaqibikii cirtaada dambe faama idaa qaala markuu yidhaahdo miya hiya laka adaa iskale maa cishta intaad nooshahay fainahaa tarjicu ilaa saaxibihaa saaxiibkeed bay ku noqonaysaa wa fii lafdin limuslimin amsikuu calaykum amwaalakum xoolihiinna haysta walaa tufsiduuha iska fasahaadinina fainahu man acmara cumraa qofka cumro bixiya fa hiya liladii acmarahaa kii markaasi ayay u sugnaatay la siiyey xayan wamayitan ha noqod mid nool mid dhintay labaad waa wala caaqibihi iyo cirhibtiisa dambe waxa weeyaan sheekhu raximah llah waxa ibnu bulaqin uu yidhi wacajiibun minhu kawnuhu caza alakhira ilaa muslim muslim buu u nisbeeyun faina daahirahu inamaa caadaahu fi lbukhaari wixii intaa ka soo hadhay inuu bukhaari uu soo saaray bay daahirkiisa nuqsinayaa buu leeyahy yani inuu caynka ahayn buu tilmaamaya marka cumradu waxa weeyaan waxay isticmaali jireen dadkii hore jaahiliga ahaa waxay odhan jireen gurigeygaasi laba sidood bay samayn jireen gurigeygaasi waan ku siiyey oo waxay odhan jireen matalan gurigaa waan ku siiyey adig iyo celibtaada dambe marka guriga isagaa iskale hadduu dhintana dhaxal wala dha isagu ma laga dhaxlaya kii gurigaa bixiyey ka daba tegi maayo ka daba tag ma leh oo odhanama adaba ninka u dhintaye waxa weeyaan hala hala siiyo waxaa kale ay samayn jireen inu idhaahdo intaad nooshahay gurigaa galo taana micnehedu waxa weeye way qeelin tahayo oo intuu nool yahayo ninkaas markuu dhinto dee gurigu waa soo noqonaya yuu usoo noqonaya ninkii lahaa buu soo noqonaya mid kale way samayn jireen waxay odhan jireen gurigaa gal adoonku siiyo gurigaasi ku intifaac haddaad iga hor dhimatid anuu ii soo noqonaya haddaan anu ka hor dhintana adaas kale marka ninba ninka kale geeridiisu sugayaa wey taana ruq baa la idhahda oo waxa weeyaan qofka qofka kale u dhuganaya haddaan kaa hor dhinto gurigaadaas kale haddaad iga hor dhimatid guriga ugiisoo noqonaya marka adu calaya xaal dadkii jaahiliga saasi qofku usiin jireen shay maalan gurigoo kale u siinayaa wuxuu le intaad noo shahay galo ama wuxuu odhanayaa adaa iskale iyo cidhibtaada dambe marka waa saddex nooc saddexdooda nooc aynu sheegnay weeyaan mid waa cumra mu'abbada weligeedii allaheed buu uu siinay wuxuu leeyahay gurigaasi adaa iskale walicaaqibika min bacdi iyo cidhibtaada dambe adiga iyo dadka kaa dambeeyaa iskale markuu caynkaa yidhaahdo markuu isagu u dhinto ehelkiisu ma ka dhaxlayo kii bixiyey usoo noqon mayso iyo mid mutlaqahoo la sii daayay wuxuu odhanaya hiya laka maalan wuxuu odhanayaa tusaale hiya laka cumraka aw cumri intaad nooshahay unbaad gurigaad leedahay adigu hiya laka maa cishta intaad nooshahay baad leedahay ama inta anigu aan nool lahay unbaad leedahay maalinta anigu aan dhinto way kaasoo noqonaysaa taasoo kale ma odhan kara ta saddexaadna waxa weeyaan inuu shardiyo oo yidhaahdo maalan maalkaa aan ku siiyey ama gurigaa aan gurigaadaa iska leh laakiin haddii aad waxa weeyaan aan dhinto ama haddaad dhimatid way igu soo noqonaysaa waxaa shardi ah haddaad iga hor dhimatid in igu soo noqo aniga xagga igu soo noqoto oo guriga anaa yeelanaya intaad nooshan baad laakiin leedahay haddii aan kaa hor dhintana way soo noqonaysaa amaba adaa iska yeelanaya saasoo kale maala wuxuu odhanayaa shaygu waa soo noqonaya waa ii soo noqonaya maalka aan ku siiyey haddaad adu iga hor dhimatid waa iisoo noqonaya haddaan anu kaa hor dhintana uu iisoo noqonaya marka micneh waxa wey labadeena kolba intana nool intana nool nahay unbu gurigaadu aad leedahay intaad adigu nooshahay baad gelaysaa maalinta dhimata usoo noqonaya intaan anigu nool ahayna gurigaa waad ku jiraysaa haddaan anu kaa hor dhintana way soo noqonaysaa saddexdaa nooc weeyaan ma fahamtid mid mu'abbada oo waa kaa yidhi adaa iskale iyo ciddii kaa dambaysay ishkaal male taas midna waxa weya intaad nooshahay un unbaad leeda oo hadda dhimata way soo noqonaysaa midna shardibu ku xidhay wuxuu leeyahun waxa weeyaan mid geeridibu ku xidhaya un labadooda mid kamida kolba keena dhintaa unbay kusoo noqonaysaa haddaad iga hor dhimatid way soo noqonaysaa haddaan kaa hor dhinto ehelkayga iyo carruurtayda bay ku noqonaysaa carruurtayda bay yeelanaya adigu xaq buu mid adugu waa intaad nooshahay micnaheed saas uma noqonaya taas baa cumro la yidhahdaa marka taasuu xadiisu ka warramaya marka horta way banaanta waa nooc hibada ka mida weeyaan iyada iyo tan kale marka waxa weeyaan qofku qof kale geeridiisu sugayo oo ah haddaan gurigaas baan ku siiyey haddaan kaa hor dhinto haddaad iga hor dhimatid anigaa gurigii yeelanaya haddaanu kaa hor dhintana adaaska yeelanaya yani haddaad iga hor dhimatid wuu soo noqonaya haddaan anu ka hor dhintana soo noqon maayo adaaska yeelnay marka yani waa nooc hibada ka mid marka way banaantay ina xadiisku banaanta bay nuqsinaya qadaa rasuulu lahi sal nabig ilah waa xukuma bilcumra liman wuhibat lahu ciddii loo hibeeyey ee cumri ahaan cumri ahaan gurigii loo siiyey ayaa rasuul u xukumay wuxu adaa iskale mar hadda adiga lagu yidhi adaa iskale wa fii lafdin man ucmira cumra qofka la cimri siiyo lahu isaga iyo walicaaqibihi cidhibtiisaba la siiyo oo la idhahdo adigaa iskale iyo cidhibtaada dambe fainaha iyadu liladii kibutunat uciyahaa la siiyey kii la siiyey baa iskale laa tarjic u noqon mayso liladii acطaahaa kiisii kusoo noqon mayso liannahu maxaa yeele acطaa waxa uu bixiyey oo uu siiyey caطaa'an siin waqacat fiihi lmawaariiu dhaxal dhexdiisa uu dhacay dhaxal baa markaa dee ku dhacay waxa wey waxaad tiri adaa iskale waa ko cidhibtada dambana waa adiga iyo cidhibtada dambaa iskale baa tiri marka mawaariista gelaysa oo hadduu ninkan u dhinto ninkan asiisa hadduu dhinto ehelkiisa ka dhaxli doonaa wa qaala jaabirun inama alcumra allatii ajaazaha rasuulu llahi rasuulki ilaahay cumraduu baneeyey waxa weeyaan uun an yaquula inuu yidhaahdo hiya laka adaa iskale walicaqibika faama idaa qaala markuu yidhahdo miya hiya laka adaa iskale maacishta intaad nooshahay fa inaha tarjic ilaa saaxibiha yowsa noqonaysaa ninkii lahaa haddaad tira intaad nooshahay uun baad leedahay maalintuu dhinto gurigii wuxuu usoo noqonaya ninkii markii hore iska lahaa wa fii lafdin limuslimiin amsikuu calaykum amwaalku hor xoolihina haysta walaa tufsiduuha ha iska fasahaadinina fainahu man acmara cumraa qofra cumra siiya man acmara cumra saas idin qoray acmar mase ucmira fahiya liladii kiiba usugnaatay acmarahaa ucmirahaa la siiyey xayan wa mayitan walicaaqibihi iyo cilibtiisa dambe iyo cilibtiisa dambe ayaa iska qofkii la siiyey baa yeelanaya waay an abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu alayh wasalama qaal laa yamnacana jaarun jaaryuna diidin jaarahu jaarkiisi inuu u diidin an yagriza khashabatan loox inuu ku dhajisto fii jidaarihi jidaarkiisa uma yaquulu abu hurayra abu hurayra deetna wuxuu leeyay maa li araakum canha mucridiin maxaan idin arkaya idinka oo ka jeesanaya idinkaoo jeesanaya oo sii yaacaya maxaan idin arkaya wallahi waan ku dhaartay la armiyanna biha bayna aktaafikum garbihiina dhexdooda ku ganee oo ku gane laa yamnacanna laa yamnacanna jaarun laa yamnac ayaa ku soo aroortay saxiixaynka laa yamnacanna imaam axmed baa isaga lafdiga noocaasa soo saaray jaarun jaaryunu u diidin jaarahu jaarkiisa an yaqrija an yaqriza khashabatan looxuni ku dhajisto fii jidaarihi inuu jaar jaarka kale gidaarkiisa wax ku dhajisto yuna u diidin uma yaquulu abu hurayra wuxuu leeyay maa li araakum canha mucridiin maxaan idin arkay idinka oo markaa sunnahan ka jeesanaya idinka sunnahan ka jeesanaya maxaan idin arkaya wallahi waan ku dhaartay la armiyanna biha bayna aktaafi garbihiina ku tuure oo dhex dhige marka waxaad bayna aktaafikum